Tartankan oo ay ka qaybgalayaan ilaa toddoba kooxood oo ka dhisan degmada Cadaado ayaa waxaa daahfuray wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Galmudug waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadda daahfurka maamulka degmada Cadaado iyo xiriirka kubadda cagta ee degmadaasi ugu horreynna guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta degmada cadaado iyo xogayaha degmada ayaa goobta ka hadlay iyaga oo ka warbixiyey tartankan kubadda cagta ee doonyaale kaab loogu magac daray galabta si habsamila waxaa noogu furmay koobka la yidhaahdo general doonyaale kaab wuxuuna noogu furmay stadium degmada cadaado si qurux badan ayuu galabta kulankaas noogu dahfurmay waxaana lagu dahfura kulankaas kooxaha kale ah f c haraale iyo f c almanaar waxaan rajaynaynaa ilahay idinkiisa qurux badan inuu noogu bilowdo si qurux badan uu noogu soo dhammaado haddii aan nahay xiriirka isboortiska degmada cadaado waxaan naga go'an inaan maaragta horumarin ku samayno isboortiska dhan walbay ahaato waxaana u diyaarsannahay wakhti walba inaan hormarino isboortiska degmada cadaado genaraal donyaala kaab waa genaraal deegaanada galmudug si gaara looga yaqaano waxaan garoonka weyna degmada cadaado ee garoonka ciyaaraha u joognaa furitaanka koobka korneldoonyaal kaab oo runtii ah koob ay ka soo qayb galaan naadiyaasha ee kooxaha hirka koowaad ee degmada cadaado koobkan oo muddo shan sane lasoo dhaafay socdo la qabanayey ayaa wuxuu yahay koob ka mid a koobabka lagu xusto ama lagu garto halyeeyadii dalkeenna soo maray akhyaarta soo abaabusho xidhiirka ugu horreeya iyo dhammaan dhallinyaradii kale ee kala shaqayday aad ay u mahadsan yihiin aad aan u mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda galmudug oo ka soo qayb galay furitaanka koobkan wasiir aad aa u mahadsan tahay dhiirigelintaada dhallinyarada galmudug aa ku dhiirigelinaysa bahda ciyaaraha dhammaan aadaan kaaga mahadnaqaynaa safarka aad soo gashay wakhtigaa soo gashan aadaan ugu mahadnaqaynaa waxaan kuni kow jeer u mahadnaqaa dhammaan dadkii soo abaabulay oo xidhiirhka degmada ugu horreeyo ciyaaraha quruxda badan ee degmada ka socda soo abaabulay koobkan galabta waxaa furitaankiisa lagu furay kooxaha f c haraale iyo almanar waxaan u rajeehaynaa labadaba guul kooxaha dambe ee dhili doonana guul waxaan rajeynayaa si nabada ilaahay noogu soo dhammeeyo ugu dambeynna cabdiwahaab sheekh abuukar wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug oo tartanka daahfuray ayaa waxaa u ammaanay xiriirka kubadda cagta ee degmada cadaado isaga oo sheegay ahmiyadda uu tartankan u leeyahay bulshada degmadaasi marka aad baan ugu faraxsannahay bulshada maaragtay bahda sboortiska ee degmada cadaado in ay hormariyaan sboortiska iyo inay maaragtay iyo horumarka si guud maadaama sboortiska uu yahay isdhexgal bulsho iyo nabadda waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka degmada oo si maaragtay si aada maaragtay ugu taageeray ama horumariyey sboortiska degmada sidoo kaleeto waxaan si gaara ugu mahad celinayaa daawadayaasha iyo dhiirigeliyaasha barnaamijkan ka soo qayb galay marka waa muhiim in mar waliba la hormariyo lana xasuustoonaya inay hormariyaan sboortiska iyo horumarinta bulshada iyo nabadda tartamada kubadda cagta ayaa waxa ay kaalin ka qaadanayaan isku xirka bulshada iyo isdhexgalka dhallinyarada iyada oo loo arko in ay door weyn ku leeyihiin taabagelinta nabadda deegaanada kala duwan ee galmudug